halow isha e halow radio warsan halow horseed b halow radio warsan halow daarusalaam halow radio warsan halow daynuunay halow radio warsan tartankii halay yadku dubinaya tartamadii hora halay weliba isaragay ilaa afar kooxood oo shale horseed b iyo isha e daarusalaam b iyo daynuunay e welibana qaybta koowaad isaragay xaafado oo shal e horseed b iyo isha e weliba luweydiiyeymun todoba su-aal wadarta ama tuutalka nagadaas toban iyo afar su-aal tartan aqooneedka bilo barakeysan ramadaan raadiyaha warsan sanadkan waliba isku kaaladay ururka garab walaal iyo raadiyaha warsan dhaniga su-aalo sanadkan waliba asatoosaan diyaaryahaya iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir qaybtii koowaad ee tartanka horseed b waliba lakoyte toban iyo afar dhabood meelo xaafadii kale la tartamaasi isha e lakoyti siyad dhabood waliba natiijada ka dhawaaqay maxamed deeq oo kusooda ururka garab walaal isha ee ka bilaaway mayba la warsaday todoba su-aalood mayba ku jawaabena afar kumad e sadi kumad ana ku noogeen walka faa'iidaysiana ma helna fasdartee meel lakoodana siyad dhibcood horseed ka hiijiyey horseed b mayba la warsadeeyeena saas amal todoba su-aalood mayba ku jawaabena li kumad e hala ku noogeen lama su-aalo isha ee habaal martayna ku faa'iidaysadeen iyagoona mayba lakoyana tumi afar dhibcood dhibco guud isha ee mayba lakoytay siyeed dhibcood horseed b mayba lakoytay tumi afar dhibcood qaybti lamaad ee tartanka weliba isaragay daarusalaam b iyo daynuuna e weliba luweydiimin todoba su-aal wadarta ama tuutalka iyo nagadaasa toban iyo afar su-aal deegaanka daynuunay iyo weliba iyo lakoytay todoba dhibood meelo xaafadii kale la tartamaasi daarusalaam yaanya lakoyti afar dhibood natiijada maxamed deekh yo ka dhawaaqi waayahay bismiillaahi raxmaan raxiim ukumayba tartan heese le ku dhadhiyay deegaanka daynuuna e iyo weliba daarusalaam b tartanka qeybtiis hore mayba ka dhamaaday afar iyo afar dhibcood oo bareejo e man hal su-aal yalla ka dari deegaanka daynuunay e su-aali la warsaday ku jawaabti daarusalaam b su-aali la warsaday ku noogdi waana way ku faa'iidaysadi saas dartiye daynuunay e iyo may ka badiday saddex dhibcood mayna owka tartanka ku hertay xaafada daarusalaam b tartan aqooneedkii bala barakeysan ee ramadaan warsan raadiyo wakhtigun weliba uusa marahaya samafiinal iyadoona xaafado qaar iyo iskugu degan baski tartan aqooneedka bala barakeysan ee warsan raadiyo sida oo kale uuka iyo weliba balansana oo tartan hiisaleelu ku sugahaya isha b iyo deegaanka boonkay ee